maxkamadaheenna cadaalad kama jirto maxaa dhacay maxay cadaalad uga jiri weyday waxaa weeye ayaka miyaa dembi isku leh dadka qudaada ah ee maxkamadaha ka shaqeeya ma ayakaa qaladka leh mase systemkaa qaladka leh innagu waxaan aaminsannahay systemka inuu qaladka ka yimi sababtoo nin noo dhiibay inuu wax kala xukumo ee toddoba carruur eh laba xaas leh ee mishaar shan boqol u qoran yahay ee shan bilood ay ka maqan tahay ee la dhahay guri hal milyan jooga kala xukun ama dhul toddoba boqol oo kun jooga kala xukun haddii la dhaho had ninkaasi ama gabadhaasi qaaliga ah waxay xukumaysaa qofkii lacag siiya cadaalad meeshaas kama jirayso cadaaladna ma raadinayso qofkii lacag siiya ayay u xukumaysaa halkaasna meeshaas dhibaataa ka jirta dhanka kale tarsan mar uu soo hadal qaaday dhanka amniga ayaa waxa uu sheegay amni darrada ka jirta dalka inay keentay mushaar la'aanta ragaadisa ciidamada dalka ciidamadeenna labaatan iyo saddexda kun ah askarteenni markaasuu boqol dollar baa loo qoray amni baa laga hadlaya boqol dollar baa loo qoray askarigeenna boqolkii dollar bishii ma ku hela raalli buu ku yahay wuu ku dagaalamahayaa xabadku xabad u dhigtay habeenkii buu soo jeedaa kaluu la dagaalamahayaa boqolkiisii bishii ma helaya bishii labaad soddon markay tahay ma helaya ma helahayo wey bishii kale ma helahay ma helahayo bishii kale ma helahay ma xaguu amni ka sugi askari ilmihii ka baahan yihiin oo asagii baahan oo aan beni haysan een lacag haysan ee gurigii laga baahan yahay haddii inta kun dollar loo dhiibo la dhaho bambadan guriga aabbahaa dhex dhig soo ma dhex dhigahayo waa dhex dhigahayaa ilmihiisaa baahan amni darrada markaa dowladda sistamkeeda abuuray amni darrada ugu dambeyn musharaxa madaxweyne maxamuud axmed nuur tarsan mar uu soo hadal qaaday dib u heshiisiinta qabaa'ilada soomaaliyeed waxa uu ku tilmaamay taamaashaha qaranka soomaaliyeed wuxuuna intaa ku daray haddii uu ku guulaysto xilka madaxtinimo ee dalka inuu wax badan ka qaban doono dib u heshiisiinta qabaa'ilada soomaaliyeed waddankani wuxuu ka horkoobmaa qabaa'il soomaaliyeed buu ka kooban yahay qarankeennu waa qabaa'il soomaaliyeed oo isu tegay qabaa'ilkii oon heshiis ahayn qaran ma dhisna weligeed qabaa'ilkii ama soomaalida siday u dagaalameen ma la heshiis waa maya ayagoo dagaalsan oo qor isu hayso oo inay isdilaan rabaan ayaa waxaa la dhahay xukun qaybsada